dalada caafimaad oo ee daladiyo kumidiisiyiinga bahda caafimaadka dalka iyo weliba magaalada baydhabo kulanka qabatay dhakhaatiirta kula galaaysa isbitaalada magaalada kulankii walibaa ku qeybgalay madahada haruumaha caafimaad ee gaarkalinliya ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed iyo guud ahaan dhakhaatiirta shalduunga isbitaalada haana kumidii dhakhaatiirtii ku qeybgalay kulankii aan koreen ku hadali iyo hadhow ay dalada caafimaad sidoo kale iyo sheegeen inay la shaqeeyi doonaan cadaalada runtii aad ayaan usoo dhoweynayaa caafinad in ay baydhabo timaado markii ugu horreysay ayadoo nagala shaqaynayso arrimo badan oo maxay toda caafimaadka ku saabsan gaar ahaan isbitaalada gaarka loo leeyahay arrintaasoo ah inay nagala shaqeyso capacity building ama aqoonta shaqaalaha caafimaadka isbitaalka inay kor u qaado waxaan rajeynayaa isbitaalada brivate-ka oo dhan inay garab istaagi doonaan caafinad enterprise iyo qolada kale leero b s b h oo kuliyaba ka shaqeeyaan horumarinta adeegyada caafimaadka guud ahaan soomaaliya haddii aan waleersiin kutaabada caafinad wali waaye barnaamij gaara oo siiyow taageera dhanka caafimaadka gaarka laley haddii wali geeka muhiimadda daarnaay shirkun lama qayba iyo qaybahaasna lagu hadalaayo horumarinta adeegyada caafimaadka shaqada ama registrationada isbitaalada cusub ama xarumaha gaarka laleeyay haddii ay tahay farmasi haddii ay tahay isbitaal haddii ay tahay xarumaha leer talaan kureed tageeqatan nadiwana ana civil society deegaanada ku shaqeeyo waligeedaan dhowaayane barnaamijkan oo markaasi ka kulumahayaan ama meel raaisu partnership iyo isleem isbitaalada gaarka lan lahay magaalada Tanbaydhaba taasna waliba dheliyaasi inay meel raaisu midnimadaas la hela inay caafimaadka kor lan qaada runtii midnimada waliba waa quwax yalo ku hela awood badan lagu hela wal badan oo muhiimaga deegaanka yaa meel raaisu la kordhe wali qiibkunagadaas inay oo siyaasadda heerka siyaasadda landejiya deegaanka inay ku qiib qaadadaan wasaarado karabka siiyaan iska kaaladan iyo baraafisada yaa maaragtay hadhawaayaan waan eedaan ka faraxsanno saaxiibadeena ana dee siin tababarku unta oo ninka dareer daahfurkun oo maadaama gobollada kale la seeday gobolkan koonfur galbeedna gobolkii hata ninka dambeeya hata ata lahbooqoda wali hadhawaayaan maadaama baraafadeedii isbitaalada baraafadka unaana si gacmo furmaha ka dhawaayaan gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed doctor cabdiqani cali yare iyo xukuumadda mas-uuliyiinta dalada afred iyo gabagabaday ku hadalay kulanka walibana kuwarbiina walyaabaha iyo dalada qobadaasa runtiigeeg waliba martiniig ah bahda caafinad caafinadna waxyaabahay qowdaayaan waliba nin ku hadalay master maxamed oo coordinator sho ah waxyaabahay qowdaayaan waliba wal oo muhiiman eh private hospitalska iyo meelaraa'isa dhammaan bahda caafimaadka waxyaaba ay kulahada qowdayaan waliba training intii lan sameeya ama capacity building shaqaalaha caafimaadka lan sameeyey saas oo kale waliba sameeyeenahan strategic plan iyo business plan dalladan ujeedada loo asaasay waxaa ugu horeysa in maaragtay ay mideyso caafimaad gaarka loo leeyahay health sector privatka sidoo kale inay maaragtay tababaro iyo capacity building iyo ma u samayso branding ama xaysiino sidoo kale waa inay aqoontooda kor u qaado sharciye iyo maaragtay health policina kala shaqayso dalladan waxay ka shaqaysaa dhammaan soomaaliya oo dhan xarumaha waxay ku leedahay gaalkacyo iyo kismaayo iyo xamar hadaba markii nagu horeysa aan baydhabo imaano oo maaragtay xafladan quruxda badan u qabano bahda bareefta gaarka loo leeyahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay uguna mahad celinaynaa soo dhaweynta ay noo sameeyeen reer baydhabo iyo sida quruxda badan ee maaragtay ay nagu soo dhaweeyeen magaalada baydhabo waxaan rajeynayaa inay wax badan ka faa'iidi doonaan dalladda ujeedka kulankiyan ahay sideen iska diiwaangeli lahaayeen isbitaalada gaarka leeye ee magaalada baydhabo ku horgalow si oo inka biiraan dalada caafinada